halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo sidoo kale barta internetka ee v o a somaali com
wanaagsan dhegaystayaal waa habeen talaada ah bisha februarina waa saddex sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo sahra cabdi axmed
waxaa la yidhahdaa waa oros society oo ufaashaa la yidhi bay dhahdaa laakiin ay noqoto maxaa la yidhi inaan ku badbadno maxaa la qoray wixii la qoraa furumahare muxuu hadalkiina leeyahay in wax badan la qoro oo luuqadda la dhiirigeliyo oo soomaaliga la jeclaado oo lagu faano
taasi waxay ahayd sahro maxamed cali sahro ladan oo madax ka ah naadiga halkaraan oo ah naadi wax akhrisa oo ka dhisan magaalada burco ee somalilan goordhow ayaadna maqli doontaan qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo naadiyada wax akhriska iyo weliba qaybtii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya hase yeeshee intaasoo dhammi waxaa ka soo hormaraya wararkii dunida ee ku soo dhowaada
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhaawacmay magaalada beledweyne kadib markii bambagacmeed lagu weeraray goob shaaha lagu cabo oo ku taalla bartamaha magaalada beledweyne ilaa hadda lama oga sababta weerarkan iyo weliba cidda weerarkaasi bambagacmeedka ah fulisay dadka dhaawacmay waxaa ku jirta gabadh shaaha maqaayadda ku karinaysay waxaana dhaawaca la geeyey cusbitaalka magaaladaas
wariyaha telefishinka aljaziira maxamed fahmi ayaa laga yaabaa in la sii daayo lagana daayo xabsigii uu ku jiray kadib markii uu ka tanaasulay dhalashadiisii dalkaasi masar tallaabadan ayaa u gogol xaaraysa in xukuumadda masar ay masaafuriso wariye fahmi oo inka badan afar boqol oo maalmood ku jiray xabsi master fahmi ayaa waxa uu ka mid yahay isaga iyo laba wariye oo kale ay wada shaqaynayeen koox xabsiga loo taxaabay bishii disembar ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyadoo markaasina lagu eedeeyay taageerada ururka ikhwaanulmuslimiinta dalkaasi laga mamnuucay fahmi ayaa haysta dhalashooyinka masar iyo kanada laakiinse gelinkii dambe ee shalay oo isniin ahayd ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kanada john perd waxa uu sheegay in fahmi uu goordhow la sii dayn doono uuna la hadlay arrinka xiriirkan sii deysmada wariyaha ayaa soo ifbaxday kadib markii mas-uuliyiinta masar ay dalkaasi ka masaafurayeen wariye peter crist oo u dhashay dalkaasi australia aljaziirana u shaqaynaya oo ay wada xirnaayeen maxamed fahmi ninka saddexaad ayaa ah beher moxamed oo isna u dhashay masar welina ku jira xabsiga muddo toban sana ana ku xukuman saaxiibada lasii daayay waxa ay ku xukunaayeen min toddoba sano xariga dagaal cusub oo u dhexeeya milatariga ukrain iyo maleeshiyada goonigosadka ee ruushku taageero ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan siddeed qof oo rayid ah sida ay sheegeen saraakiisha milatariga ee bariga dalkaas ku sugan maanta oo salaaso ah ugu yaraan labaiyo labaatan qof ayaa sidoo kale lagu dhaawacay dagaalkan oo duqayn xoogan ay labada dhinac isku weydaarsadeen afar iyo labaatankii saacadood ee ina soo dhaafay dadka ku nool magaalada dohaniski ayaa u sheegay warbaahinta in madaafiicdu ay ku dhacaysay deegaanada ay ku nool yihiin dadka rayidka ah guryana ay gubteen dagaalka ayaa dhacay oo ama ka dhacay andhaahdee gobolada goonigoosto ay sheegeen inay gacanta ku hayaan ee doneski iyo lohaniski
caways wanaagsan idilkiinba waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da iyo barnaamijka waa go'aankaaga aynu ku bilownay magaalada muqdisho malaha naadi ay dhallinyaradu ku midoobeen oo dhinaca wax akhriska ah hase yeeshee waxaa jira siyaabo kale oo aqoonta wax akhriska iyo tan qoraalka dhallinyaraduba lagu horumariyo warbaahinta qaarkeed ayaa samaysa tartanno waxbarasho oo arday badani ay ka faa'iido warbixintan waxaa ku saabsan wax akhriska muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda axmed xasan colaad dhallinyarada iyo ardada wax ka barata dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho ayay si jirin xilligani naadi ama goob ay isugu yimaadaan si ay isku dhaafsadaan aqoontooda balse waxaa jira tartan aqooneed oo ay soo qabanqaabiyaan marmarka qaar idaacado ka jira magaalada muqdisho kuwaasi oo ardada ay isku dhaafsadaan su'aalo kala duwan cumar sheekh axmed cumar shaam waa saxafi ka howlgala idaacadda rediyo kulmiye wuxuuna inta badan soo qabanqaabiyaa tartamada dugsiyada kala duwan ay ku tartamaan dhinaca aqoonta waxaana wax ka weydiiyey qaabka ay isugu soo dubaridaan tartamada dugsiyada ay u qabanayaan niyow horta laba ujeedaba horta barnaamijka waanu ka lahayn barnaamij mar wuxuu ahaa in horta ardayda dhiirigelin looga dhigo si aqoontooda ay kor ugu kacdo marna waxay ahayd isdhexgalka ardayda iyo isbarashadooday ahayd marka barnaamijka markaan ku fikirnay inaan tartankaas aan qabanno bil in lagu jaangooyo soddon iyo laba iskuulna la qaato taas markii ay noo soo baxday ayaan haddana waxaan istusnay inaan awood u yeelan karno in aan soddon iyo laba iskuul oo muxuu ahay wiilal iyo soddon iyo laba gabdho ah in aan tartansiino iskuullada marka muqdisho ku yaalla maadaama ay dallado kale yihiin ayaan haddana waxaan aada uga fikirnay yaa u samayn kara su-aalo dhexdhexaad ah ardayduna ay ku wada kalsoonaan karaan dugsiyada markii aan dherindherino waxaa noo soo baxday dugsiga hoose dhexeeya sare banaadir zone markaan aragnay macalimiinta joogto qualitooda markaan aragnay aqoontooda markaan aragnay ayaan waxaan u xulanay banaadir zone in ay noqdaan diyaarayaasha su-aalihii lagu tartami lahaa su-aalaha ardada ku tartamaya su-aalihii ardada ku tartami lahaa su-aalahaasoo isugu jiray kuwo dhaqan ah kuwo diini ah iyo kuwo maadi ah marka barnaamijkaas runtii wuxuu noqday barnaamij dhaxalgala ayuu noqday muxuu ahay shirkadaha lagu dhiirigelinayay oo ardayda macnaha abaalmarinaha lagu bixinayay barnaamijkana wuxuu noqday barnaamij aada loogu guulaystay weliba tallaabooyin fara badan oo in hore loo sii qaado loo baahayna way nooga sabax waa mahadsan tahay intaasi kadib sida uu cumar ou sheegaba waxaan la kulannay axmed nuur dhaaley oo ka mid ah maamulka banaadirson axmed bal ka waran qaabka maadaama laydin soo xulay inaad ardada idinka su-aalaha usoo xushaan bal qaabkay u xulayseen oo ardada isugu keenayseen su-aalahooda waad mahadsan tahay colaad waa go-aankaaga aad waa aad iyo aad aad ayaan u xiisaynaynaa waa dhallinyarada aad ayaan ugu xiisaynaynaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda tani barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij taarikhdiisa aan la soo koobi karin oo run ahaantii aada u dheeraa dugsiga banaadir zone sida cumar sheegayna wax badan ayuu kusoo dhex jiray isagoo markaasi dugsiyada guud ahaan gobolka banaadir u diyaarinayay barnaamijkani oo markaa tartan aqooneedka oo ardayda si gaara wax loogu barayay waa ardayda kan ayaa ka quseeyey waxaa jiroo kale oo degmooyinka inay markaa isla ramadaanka ay u diyaari jireen laakiin hadda barnaamijkani hadda ardayda wax lagu baraayo wuxuu ahaa si soddon iyo laba dugsi oo gabdhaah iyo soddon iyo laba dugsi oo markaasi wiilal ah ayaan tartankan u qabannay waxaan ku jaangoynaynay su-aalahaasi su-aalo markaasi secondary school iyo dugsiga dhexe intaba ay ka faa'iidaysan karaan waxaan si gaara isha ugu haynay annagoo guud ahaan macalimiinta dhaqanka iyo dadka guud ahaan deegaanka dhaqanka deegaanka jooga oo markaasi dhaqanka aadka u yaqaana annagoo kaashanayna inaan usoo badinno su-aalaha dhaqanka oo markaasi dhallinyaradu haddeed la dhihi karaa aaday uga weecdeen oo aad macnaha xoogga looma siiyo ama iskuullada aadba looguma dhigo sidaasaan xoogga u saaraynay run ahaantii wuxuu ahaa barnaamij baaritaankiisa oo aada u dhib badan yahay laakiin aan is leenahay malaayiin ayaa ka faa'iidaysatay oo barnaamij qiimo uleh ayuu noqday sidoo kale ustaad cabdalla wuxuu ka mid yahay maamulka isla banaadir maxaa ku daraysaa
ugu horeyn waxaan u mahadcelin lahaa v o e da gaar ahaan daadigayaasha barnaamijka waa go-aankaaga run ahaantii waxaan hubaal ka wada nahay oo markhaati ka wada nahay oo caddaynaynaa in wax badan kadiska laga faa'idaystay sidaad og tahay dallado kala duwan iyo manaahij kala duwan ayaa dalka ka jira afkii soomaaliga ee dhaqankii waa la iloobay in afkii wax lagu bixiyo afkii wax lagu dhigano waa la iloobay akhriskoo kale ka waran ardado ama qaabka suugaantii iyo dhaqankii iyo juqraafigii dalka inaan waxba laga markaa waxay qabanqaabiyeen tartan oo af soomaali ku baxa oo dhexdhexaad ah oo dugsi kaste arday kasta uu ka faa'iidin karo sidoo kale dhaqan ahaan ardaday wax iyagu kororsan karaan kaalintee adiga marka aad kaga aadaneed waxaan kaga aadanay aniga iyo koox kaloo macalimiin ah su-aalaha cilmiga ayaan diyaari jirnay waxaan kaloo on ka shaqayn jirnay soo diyaari jirnay dhaqanka dhaqanka waxa ciyaaro aada u fara badan oo hidayo dhaqan ah oo ubadka maanta aysan xasuusan aysan arkin meel lagu ciyaarayo aysan maqlin ayaa jira ciyaaraha soomaaliya aaday u fara badan yihiin in badan oo kamidana ardadii waa la gaarsiiyey waxaa kamid a ciyaarta dhaanto waxaa kamid a wareegto waxaa kamid a berey waxaa kamid ah wilisaqo waxaa kamid a shoobo waxaa kamid a istunka waxaa kamid ah ciyaarta awbatiqo waxaa kamid a ciyaarta jimai kabebey ciyaarta la yihaaho haybara waxaa kamid a dawladamiin ciyaarta la yihah baxle waaaaaday u fara badan yihin ciyaaraha lama soo koobi marka karo ciyaarahaasoo dhan waxaa laga yaabaa marka dhalinta maanta inaysan aqoon badan inaysan aqoonin qaar kamid a marka inaysan eh, qaabkii aqooninba.
ha qaabkii marka ugu soo bandhigteen Een, waxaa ugu bandhigi jirnay ciyaaraha in Ma eh, akhris ahaan, een, ma kedis marna ahaan?
ciyaarihii tilmaamo looga bixiyo marna ciyaartii oo een, wax kamida loo qaado ay si ay u bartaan eray erayadii Een, sida ciyaarta oo haybara oo kale ee, markii laxanka loo qaado een, meesha laga ciyaaro iyo gobolada laga ciyaaro soomaalida dhaqan ay u leedahay gobolada laga ciyaaro sheeg Een, ci- goboladaas ciyaaraha laga ciyaaro wax ka sheeg waxyaabahaasaa wax laga weydii jiray Ee, ardayga wuxuu barnaa marka ciyaarihi inay jiraan ee, kayfiyadii iyo qaabkii ay u dhacayeen ayuu baranaa Ee, dhaqan oo soo jireen ah oo aada u ballaaran inuu leeyahay u xusuusana ardaygii dhaqankuna waa waa hantida ummaddani ay leedahay waxyaabaha ay ku faani karto waaye Een, ubadkuna waa mustaqbalka een, jiilka berito haddaan la barin marka wuxa uu leeyahay een, isma garan karo qofkii asiga isma garan karo marka waa in la baro qofkani waxa uu soo jireen dhaqan ahaan uu leeyahay in la baro ardadii ka qayb gashay tartamadaas aqooneed oo isku dhex galayeen ardada gobolka banaadir oo kale ayaa la kulmay magacaada magacaygu waa caali sheekh axmed cali ardadii ka qayb gashay tartamadii ayaa ka mid tahay maxaa ka faa'iisay tartamada caynkaas oo kale ah ama kadiska oo kale ardada isku imaanayeen colaad waa mahadsan tahay een, marka la leeyahay een, in arday isku imaado ay tartan aqoon isweydaarsadaan wax badanaa kaaga baxay wax badanaan ka faa'iidaysaa wax aadan aqoonin hadday tahay iyo waxyaabo badan waxaan ka faa'iiday aniga dhowr tartamaa ka qayb galay waxaan ka faa'iiday aqoon oo runtii een, aqoon maad iyo diiniba isugu jirto sidoo kale waxaa ka faa'iiday een, in arday isku barano oo walaalaheena oo laba jaamacadood ama laba iskuul ka socdina isku barano isku dhex galno een, eh, in macalimiin aan barano Eh, taas waxayna ufududaysay in waxbarashadeenna waxaan macalimiinteena intayna soo baray in ka badan inaan sii barano een, in aqoon isweydaarsano marka waxyaabo badan oo la heli karnaa ka faa'iido marka waxaa leedahay tartanka ardada iyo Aad.
isdhexgalka waxyaabo badanaan ka faa'iidnay Runtii.
xagga dhaqanka oo kale maxaa ka faa'iiday su-aalaha la xiriira dhaqanka oo kale sida dhaqanka soomaaliya oo kale wax badan ay ka faa'iiday Een, marka aad meel joogto meel kale markaad tagto dhaqan cusub iyo wax badanaa la kulmaysaa marka saas oo kale aan ka faa'iido tusaalaha ugu- aan markaan kusoo qaato waxyaaba aan ka faa'iido waxaa ka mid ah dhaqanka soomaaliya suugaanta soomaalida een, een, taariikhihii kala duwanaa ee dalka wax badan aan ka faa'iido waana waxaan la heli karin axmed xasan colaad v o a muqdisho
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal haatanna dhadhaab xerada ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo ay soomaali badani ku jirto ayaa waxay leedahay maktabad ama library ay yaallaan buugaag badan oo ardayda wax ka akhristaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa dhadhaab inooga soo diray wariyaha v o a aadan xasan tarax
xeryaha qaxootiga oo ay ku nool yihiin kumanaan qaxooti soomaaliyeed yaa waxa ay dhinac walba uga tiirsan yihiin waddanka ay martida u yihiin ee kenya gebi ahaan waxbarashada waxa ay la haystaan manhajyada dalka kenya oo waxa la baro waxa ugu horeeya waa luuqadda kenya ee sawaaxiliga masxafka weyn ee bugaagta lagu akhristo waxa uu ku yaal xerada ifo waxaa la aas-aasay muddo hadda laga joogo shan iyo toban sano moxamed faarax waa maamulaha librarigan waxa uu iiga waramay sida uu u shaqeeyo librarigan iyo noocyada bugaagta meesha yaalaba Een, shaqooyinka aanu qabanno way fara badan yihiin bulshada communitiga ifo ifo one iyo ifo two aanu hayno Een, waxaa ka mid ah akhriska buugaagta librariga Een, waxaa kaloo ka mid ah een, kombiyuutaro tablet oo oo yar yar ah oo aan hayno oo loogu talagalay mobile library in lala wareego iskuullada iyo bulshada dhexdeedana la geeyo akhriska waxaa ku shuban oo ku jira macluumaad buugaagta nooc kasta oo loo baahdo oo la gashan karo wixii aan kusoo shubnay o dhan waa laga heli karaa waxaa shaqaale ka aha oo annaga naga garab shaqeeya dhinacna aanu iskaga xidhannahay dhinacna bannaanka la aada mobeyladaas oo bulshada dhex marya oo leh staff la dhaho oo leh haddii aan soo yacni waa ereyga wuu gaabsan yahay haddii aan sharaxo waa open learning exchange waa qayb ka mid a librariga wareega oo mobile library ah annagu waxaanu nahay regular library librariga rasmiga ah ee yacni jooga u dhisan ifowan iyo two buwaagta yaalla library-ga bal noocyaday kala yihiin ma ku jiraan buwaag soomaaliga oo kale amata ay dadka akhrisadaan dadka meesha yimaadan iyay u badan yihiin
way ku jiraan buwaag soomaaliya buwaagta soomaaliga way ku yar yihiin run ahaantii laakiin buwaag yacni arrimaha bulshada ama caafimaadka oo kaleeto waa soomaali buwaag soomaaliya oo noocaasa way noo yaalaan dadka akhrista waxay u badan yihiin bulshada ree ifo siiba qoomiyaddan gambela ayaa aada u akhrisata soomaaliduna way timaadaa wayna akhrisataa bulshada communitiga dhexdeeda ka timaada iyo kuwa iskuullada dhigtaba aas-aaskii xeryaha ardayda waxaa la bari jiray luuqadda soomaaliga oo ay ku jiraan dhaqamada soomaaliga gabayadii iyo waxyaabo kaloo muhiim ah balse muddooyinkan dambe waa ay suuleen oo waxaa beddelay luuqaddii sawaaxiliga iyo taariikhda dalkan kenya marxaladihii lasoo maray waxaa iiga sheekeeyey baashi oo ah macalin labaatan sano wax ka dhigayay xeryaha haddii aan ka hadlo barnaamijka waxbarasho ee soo jiri jiray ee kaaamka lagu bilaabay markii la barbar dhigo midka hadda jiray wuu ka duwanaa maxaa yeele qaybna waxaan ka haysanay soomaaliya sida luuqadda soomaaliga suugaanta iyo scienceska laftiisa maadooyinka kale ee na manhajka ama kenya curriculum xaggeeda ay ahaan jireen yani ardaydu berigaas aad ardayda berigaa wax bartay aad bay uga fiican tahay baan dhihi karaa markii la barbar dhigo kuwa hadda maxaa yeele wax af soomaaliga kuwan ma arkaan waxaa laga yaabaa in luqadii soomaaliga in ay ay garmaajeyaan ama ay iska ilaaweenba waxaa kaloo aan dhihi jiray maada luqa alcarabiya iyo tarbiyat alislaam waxa la dhaho oo luqadda carabiga ku baxa marka mar dhexday ahayd ba waxaa hay-aduhu ay go-aansadeen in ardaydu ay noqoto kuwa ka dhammaystiran manhajka ama kenya curriculum wixii dhanka soomaaliya kasoo jeeday waa la tuuray waxaa la qaatay dhammaan mawaadkii dhinacan kenya kasoo jeeday ama kenya curriculum marka infact waxaa isdhihi karaa ardaydii xilligaas waxbaranaysay ee labada manhaj ee isku dhex jira wax ku baratay baa ka taabsan waa kuwa hadda waxaga ee shaqeeya ee waxbaro dadka af soomaaligooduna aada u wanaagsan yahay sugaanta soomaalidana qaarkood way u bilaabanta xiisadan soomaaliga ee lagu dhigan jiray iskuullada waxaa ka waxay ka koobnaan jirtay gabayada iyo soomaaliga luuqadii iyo waxyaabahaas dhan bal dhankaas suugaanta iyo waxyaabahaad ku dhigan jirteen noo fafaahiba
runtii horta suugaantu buwaag suugaantii dalka soomaaliya aan ku baranay ah oo dhammaystiran ma aanan haysanin markaan barnaamijka bilaabini laakiin haddana waan dadaalay oo waxaan ururinay suugaan fara badan ayaan ururinay iyadoo ku dhex jirtay maadada soomaaliga macallinka ayaa markii qoondaysan jiray oo xiisadaha qaarna ka dhigi jiray soomaali oo sheekooyin iyo waxyaaba noocaasa ama sida soomaaliga loo qoro oo loo barto dhalinyarada xeryaha waa ay ku yar tahay ururo isku taxalluujiyey inay wax qoraan amaba akhriyaan oo waxa ay ka badin waayeen inay la daalaadhacaan nolosha kuwoodii fursadda hayana waxa ay ku mashquuleen daruustii fasalka oo waxa ay har iyo habeen akhrinayaan casharadii fasalka sifa ay u keenaan natiijo wax ku ool ah aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
wax akhriska iyo qorista dumarka ayaa ku soo badanaya deegaanada puntland ururka haweenka ee cowsar ayaa kaalin mug weyn ka qaata waxbaridda dumarka ururkaasi ayaa ah ardadiisa heerarka hoose waxa uga soo bilaabaa waxbarashada kadibna waxa uu gaarsiiyaa ilaa iyo heerka dugsiga sare farsamada iyo barashada qur-aanka iyo diinta islaamka ayaa iyaduna qayb ka ah barnaamijyada xarunta cowsar warbixin ku saabsan horumarka ay ardayda dumarka ay ka gaareen dhinaca farsamada iyo waxbarashada caadiga ah waxaa magaalada boosaaso warbixintan kasoo dirta wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac
magaalooyinka puntland waxaa ka jira goobo waxbarasho oo haweenku ay kaga faa'iidaystaan kor u qaadista aqoonta sida barashada diinta islaamka farsamada gacanta cunto karinta iyo wixii la mid ah waxaa iyana jira fursado waxbarasho oo loogu talagalay dumarka ka daaha waxbarashada kuwaasoo sanooyin kooban lagu baro waxbarasho deg deg ah oo u dhiganta ilaa dugsi sare haweenkan ayaa badankood waxaa u fududaata inay waxbarashada ka gaaraan ilaa heer jaamacadeed ururka haweenka cowsar ayaa ka mid ah ururada gacanta ku haya haween fara badan waxna bara guddoomiyaha ururka haweenka cowsar ditoriso nadiifo cabdiraxmaan maxamed ayaa v o a uga warantay sida ay haweenkan uga caawiyaan dhinaca waxbarashada bismillahi ramaan magacay waxaa la dhahaa ditoriso nadiifo cabdiraxmaan maxamed waxaan nahay muasaska qofka guddoomiyaha ururka haweenka cowsar waxyaabo badanaa noo qorshaysan annaga hadafkeena koowaad wuxuu yahay hooyo inaan tirtirno waxaa la yidhaahdo akhris qoris la-aanta inaan midnimada ka tirtirno hooyooyinka inta karaankeenaa sanadkan istimey ama taqriirkaan sameynay cadadka ardada aan ahayno kun waa gaaraya hooyo oo madaarista aan gacanta ku hayn oo madaarista aan gacanta ku haynahaa iskool iskooladeenna waa wada lacag la-aan free weeyaan macalimiinta noo shaqeeya waa soddon macalin hooyadooyinka wax lacag lagama qaato cunto karinta baambarnaa lacag ugama qaadano harqaanka lacag uma qaadano even waaban taageerna hooyooyin waxaa jira aan taageerno oon ka bixino agoomaha haysta caruurta waxaan kaloo sameynaa dharta iidda iidaha kasta iid kasta waxaan qaybinaa dharka iidda inta annaga aan dugsiyada gacanta ku hayno hooyooyinka dhigta oo dhibaataysan dharka iiddaan siinaa xiliyada macalimiinta waxay u baahan yihiin kharash guryaha kiradooda oo kale goobaha dadkan wax lagu baro agabka loo adeegsado waxbarashada yaa idinka caawiya horta guryaha aan dadka wax ku barno badankood dad muxsiniina waqaf noo siiyey oo hadda wax kira ah way nagu yaryihiin macalimiinta wax dhaqaala oo bataatan meella dhaqaala nagama soo galo contribution dadka mu'asasasiinta ah ay iska qaadeen baan wax ku bixinaa iyo dadka muxsiniinta laakiin meel la dhaqaala nagama soo galo lacag la-aan baan ku shaqeynaa minhaaj baan hoos tagnaa muasasad minhaaj baan hoos tagnaa qaar ka mid ah haweenkan ka faa'iidaystay fursadahan waxbarasho ayaa v o a uga waramay waxyaabaha ay bartaan iyo hiigsigooda mustaqbilka ay ku taamayaan magacayga walaal xilwo maxamuud jaamac baa la yidhaahdaa xilwo maxaad barataa adigu ma tahay haweenka aqoontooda kor u qaada oo taga meelaha wax lagu barto anigoo dugsiga waxaan qur-aanka ka dhameeyey ilaa markii saddexaad hadda aan wado waxaway dugsiga macnaha rowda mu-asasada cowsar ururka cowsar hoostaga dugsigaas ayaan macnaha qur-aanka ka bartay markii saddexaadaan ahayd daawadaa waxa weeyaan lacag la-aan baan kusoo bartay oo macnaha ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan fadligiisa waa imise sano hadda waxaan maraya ilaa shantii sano baan hadda joogaa dugsiga afar sano waa qur-aankaan dhiganayay hadda sanadkan iyo sanadka hore maclimaad baan ka ahay meeshaan hadda dadka wax bara dadka qur-aanka sii bara haana dadka qur-aanka sii bara waa gartay maxaa kaloo ku tala jirta waxaan ku tala jiraa ilaahay subxaana watacaala waxaan rabaa inaan qur-aanka dadka sii baro oo macnaha ilaahay dacwada macnaha diinta aan u shaqeeyo macnaha aan bilaash u shaqeeyo qaali cali dirirgeesii waa gartay qaali maxaa bartaa adigu waxaan bartaa maxadka kawsar waa gartay alxamdulilah sideedaad baanahay walaalahay dacwada noo fidinayay baan dacwadooda iyo qeyrkooda ka faa'iidaysan meeqa sano hadda ku jirta aada dhiganaysay cowsar saddex sano waa gartay maxaad ku tala jirtaa hadda waxbarashadaada fasalka sideedaad ba hadda maraysa waxaan ku tala jiraa waxbarashadeeda inaan dhamaysto haddii ilaahay qadaro goortaan dhamaysto insha allahn jaamacaddan unax kala yihahdo tago
waxaa aniga waxaa laydhahaa faadimo cali maxamed waxaan joogaa magaalada baasaaso waxaan dhigtaa macadka cowsar waxaan ahay fasalka sideedaad qaybta haweenka waaba haween weeye dumar baa dhigta dumar baa dhiga insha allah inaan sii wadano adar sideedaad baan maraynaa ilaa iyo secondariga aan dhamaysano dabeed jaamacadda aan dhigano insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha xukun maxamed ismaaciil kaahin baa la yidhaha hooyooyinka waqtigooda noo soo huray oo nala soo tacaalay oo jahliga naga bixiyey oo nabaray farsamada aana ku shaqaysano oo diinigana baray oo iskoolkana baray oo xisaabtana baray oo cunta karintana baray harqaankana baray Een, allaha u barakeeyo awlaadooda iyo xoogooda iyo caafimaadkooda iyo cilmigoodaba allah u barakeeyo meeqa sano dhiganaysay saddex sanaan dhiganayay marka qur-aanka waa dhigtay Hay.
harqaan waa ka bartay farsamada gacanta oo harqaanka oo lagula soo baxo macnaha maaragtay een, biilka Ma ku shaqaystaa marka?
waa ku shaqaystaa xirfadiisa waa naqaanaa xataa hadduu iga xumaado cilad bixintiisa waa naqaanaa waa kala dhigdhigayaa bool walba waa kala dhigayaa waa furfurayaa waa xidhxidhayaa waana ku shaqaynaya waa ku tolayaa een, waxyaabaha aad tasho dharka noocyada aad tasho maxaa ka mid ah dharka aan tolo waxaa ka mid a gogoradaha ka mid a duruucdaa ka mid a cambuuradaa ka mid a een, go-yaashaa ka mid a xijaabadaa ka mid a marka wax walba macnaha maaragtay waa la isku dayaa waxaad macnaha maaragtay aad istiraahid baraba waad baran kartaa mugurjoog baa ta adiga may ani suuqley baan ahay mar suuqaasaan tagaa mar waxbaan bartaa mar macnaha maaragtay ee, dadkaa waxaan ahay masaakiinta oo suuqaa iska macnaha maaragtay xoogooda garaacdanahay ma garat waa gartay faa'iideeyo dad baa annaga wakhtigoodii aan soo cunay dad baa nala soo shaqeeyey dad baa jaaniskoodii noo soo huray dad baan wakhtigoodii cunay inaan sida annaga naloogu soo huray wakhtiga iyo jaaniska naloogu soo huray inaan annagana ugu hurro oo nu macnaha maaragtay u horseedno oon wax wanaagsan barro wax wanaagsan baa nala soo baray annagana inaan barro baa rajadaydu ay tahay qur-aanka meeqa jis maraysa qur-aanka waxaan marayaa saddex jus baan hadda marayaa tafsiirkiisa iyo qiraa'adiisa intaba waa naqaanaa ma- dadaalka dhinaca waxbarashada ah ee dumarka ayaa u muuqda mid si xawli ah ku socda isla markaasna wax weyn ka bedelay nolosha iyo aqoonta haweenka oo xilliyadii hore lagu tilmaami jiray inay gaabis ka yihiin dhinaca waxbarashada faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso faadmo yaasiin aad bay umahadsan tahay oo magaalada boosaaso warbixintaas inooga soo dirtay dhegaystayaal caweysi wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba oo aad nagala socotaan haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid a heesaha ay qaado kantuum bacdo
Thank you.
codkaasi baxsan ee kaltuun bacado intaasaynu ku dhaafno waxaadna ka dhegaysanayseen barnaamijka waa go-aankaaga ee v o a washington haatanna waxa aad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka ee isla barnaamijkan
nadiga akhriska iyo qoraalka Star Readers Club een waxa aanu aasaasnay laba kun iyo sagaal koob iyo soddonkii january ayaan hadda wuxuu jiraa lix sano een koob iyo soddonkii january laba kun iyo shan iyo toban waxaan u dabaaldegaynay sanad guuradii ee lixaad ee kasoo wareegtay aasaaskii halkaraan nadiga wuxuu ka shaqeeyaa akhriska iyo qoraalka ujeedadaan u aasaasnay waxay ahayd in dadka reer boco akhriska la baro laba kun iyo toban naadigu si yar wuxuu isugu bedelay naadiga akhriska iyo qoraalka wuxuu soo saaray dhalinyaro badan oo wax akhrida waxna qorta marka wuxuu noqday naadiga keliya ee gobolka uu degan yahay u noqday akaadamiyada akhriska iyo qoraalka buug kasta oo magaalada lagu daabacayo waa naadiga loo soo maro wax soo saxeixa waxna soo qora marka naadigu wuxuu ka shaqeeyaa akhriska qoraalka dhiirigelinta iyo cid kastoo hal abuurana waxa uu noqday madasha ay ku kulmaan ee fikradaha laysku weydaarsado maxaa marka sahray keeniyey ama idigu kalifay intaad fikirtaan inaad naadi akhriska ah aada abuurtaan idinkoo dhallinyaro ah islamarkaana aan haysan dhaqaale idinku filan awoodaad markaasi ku samaysaan xarun ama maktabad wayna ognahay maktabad markay timaado sheekadeedu inay u baahan tahay hanti lagu furo iyo buwaag markiiba la dhigo oo lagu socodsiiyo shaqadeeda walaal waa runtaa aada baad mahadsan tahay laba kun iyo sagaal markay ahayd taariikhdu somalilan oo dhan waxaa maraysay ufo ama dabayl ah in dadka akhriska lagu kobciyo lagu dhiirigeliyo marka guud ahaan somalilan waxaa lagaga dhawaaqay naadiyo wuxuu ahaa naadigii labaad ee wadanka lagaga dhawaaqo oo akhriska ka shaqeynaya way adag tahay inuu dad dhalinyaro ahi ay maktabad furaan guud ahaan somalilan waxa weeya naadiga keliya ee ku guulaystay inuu burca yeelato maktabadu gaara oo dhalinyaro leedahay oo bilaash wax lagu akhristo bugaag badan ay taalo ujeedada ama fikirkan ugu dhaliyana waxay ahayd in wax la akriyo laakiin si yaroo dhib yar bay isu bedeshay akhris iyo qoraalba inaanu noqono waxaan ku bilownay qof walba buugtii gurigooda taale afar buug laba buug markii hore bugaagta intaanu soo akrinanu bulshada usoo bandhigi jirnay intaanu xaflado meelaha ugu qabano hoteelada markii dambe waxay noqotay inaanu bugaagta kaydino cid kastaaba uu qof kastaaba gurigooda wixii yaale kasoo qaado cid kasta oo meel ka imanaysa walaal noo keen buug keliya oo qofka buugaad ka codsataa uu dhowr buug ku keenaya alxamdulilah shan kun oo buug in ka badan baa hadda taala oo soomaali iyo english nooc kastaba ku qoran marka waxay waxay kutusaysaa tani kalsoonida ama ama ama halka aad ka taagantay inaad wax samayso waad samayn kartaa marka lix sano kadib alxamdulilah aada baan u fiicannahay waqti waxaa jirtay dhalinyartu dugsi sare ku jirtay oo aanay waxba waxba maxaa la idhahdaa haysanin oo aanu toddoba ahayn oo oo kolba meel ku shiri jirnay laakiin imika waxaan leenahay madal iyo meel aan ku kulanno iyo dhalinyaro ka badan toddobadii oo toddobaataneye gaadhaya lixdaas sanadood oo akhris iyo qoraalku walaala ayo burco keliya jooga marka laga tago wadamada kale gobolada kale aan la gaadhin maktabadda buwaagta laga akhristo ee yaala yaa idinka kaalmeeyo ama xageed ka keentaan sideese idinku suurto gashay in buugaag tira intaa la ego konton buuga ama ka badan ama shan kun wax ku dhow aad marka qaarkood keen maktabadda waxa ugu weyn waxa weeyaan cidda aanu la xiriirno horta bugaagta saa ururintan ku keennay carabi soomaaliya ingiliis markii dambe qoraayo badan baan la xiriirnay qoraa kasta wuxuu go-aansaday oo maxaa la meeshu doona adduunka ha ka joogay inuu maktabadaasi wax ku darsado dhalinyartaa fikradda fiican haysa uu wuxuuna geeyo ugu yaraan shan buugna ha noqotee marka bugaagta saabay ku kortay sanadkii hore tagay two thousand fourteen waxa buugta ugu badneyd baana soo gaaday laba kun oo buug oo maraykanka yimi oo soomaali iyo english iyo nooc kastaba isugu jira marka qiimaha uu qofku uu hayo inuu dad dadaalayo dhalinyaro sidan u fikerayo markuu helo inuu wax ku ku darsado uu jecelyahay qoraa kasta oo adduunka ka jooga marka bugaagtu saasun bay ku timaada qaarkoodna annagaaba soo iibino oo maxaa la dhahdaa lacagteeda kusoo iibino si aan u helna buug ee dadku akhrista sareeladan waxaa khadka ku jira oo markaasi su-aalo qaba waxaa ka mid a dadka hadda soo galay naalaya cabdirasaaq warsame naalaya halka aad markaasi naga soo wacayso iyo su-aashaad qabtid ee doonaysid inaad weydiiso sahralada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa naali cabdishaaq warsame oo ku sugan magaalada garowe xarunta gobolka nugaal marka hore kulligiin waa idin salaamaya bahda v o e da xiriyaha barnaamijka cabdiraxmaan xuseen fure iyo walaashii sahra iyo kasoo qayb galayaasha kale sidoo kale intaanan u gudagelin su-aasheeda waxaan jeclahay inaan taxashugu diro xuseen sheekh axmed kadere oo ahaa qoraa soomaaliyeed ku geeriyooday magaalada muqdisho xuseen wuxuu ahaa qoraagii bugaagta socdaalkii soddonka maalmood iyo buugga warsame oo sugaya runtii wuxuu ahaa shaksi aada ugu ula dagaalama ama ugu dagaalama idhaahde jiritaanka luqada soomaaliga iyo sidii meel loo dhigi lahaa buug dadka qur-aan oo si ay ay ka faa'iideysan karaan generationka soo socda soomaaliyeed haddaan kaa intaa ku dhaafo walaashii saare waxaan weydiin lahaa maadaama ay haddan isla haatan abu sameeyeen club amaba naadi ay ku midaysan yihiin dhalinyaro kale su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye sidee loo waafajin karaa afsom maadaama ay jiraan dhalinyaro kala duwan oo dunyadaasee ku kala nool oo soomaaliyeed islamarkaana ku kala hadla lahjado kala duwan qaarkood aan isfahminba sidee loogu sameyn karaa soomaali buwaaq qoran oo meel yaala oo naadi ah oo islamarkaasna ay isugu imaan karaan oo hal luuq ay ku gafan karaan guud ahaan marka aan somaliland joogno waxaa jira gobolada somaliland lix gobol oo kamida lixda gobol ee somaliland ugu waaweyn inay ka jiraan naadiyo sanad ka hor waxaan sameynay dalad kulmisaan naadiyada somaliland si laysku dhaafsado macluumaadka iyo dhalinyartu waxay ahayaan laakiin intan oo keliya somaliland inay naadiyadu ku koobnaadaan malaha sanad kasta waxaa la qaban qaabiya hargeysa boxer international marka hargeysa boxer waxa ay kulmisaa guud ahaan dadka soomaalida iyo geeska africa iyo wadamada dabadiisaba luuqado kala duwan oo soomaaliga dadku hadlaya baa ku kulma sidoo kale ilaahay kheer ha siiyo naadida somali speak band oo saldhigiisu yahay djibuuti isagoo qudhiisa wuxuu ku hawlan yahay oo u kulmiyaa shantii soomaaliyeed meesha kastoo ay joogaan luuqada afka soomaaliga isaga oo ka duulaya marka way badan yihiin meelaha ay ku kulmaan laakiin waxa weeyaan haddii halka somaliland ka jiraan naadiyo puntlandna waa inay ka jiraan soomaaliya waa inay ka jiraan kenya iyo n f d waa inay ka jiraan djibuuti waa inay ka jiraan taas macnaheedu wuxuu noqonayaa in luuqadii oo labiyo toddobaatankii la qoray haddana kamida luuqadaha sii tabar go-ayaa inay inay horumar gaari karto marka marka wax wanaagsan oo sidan oo kale a la sameeyo in la in lagaga daydo dadka kalena ay ku daydaan way wanaagsan tahay laakiin meelaha kulmiya waxaa ugu waaweyn bayn iyo hargeysa boxer international laakiin somaliland daladan baa kulmisaa naadiyada akhriska ee wadanka ka jira waan gartay marka sara su-aasha inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay waxaad tihiin dhalinyaro hadda soo kacday oo markaasi jiilka la jaan qaaday noloshan cusub oo tan iyo markii dowladdii dhexe ay burburtay dee wax kasta markay burburaan luuqadiina iyo waxaa la burburay waxyihii qaabilsan afka soomaaliga ee faafreeb ku samayn jiray idinku marka aad wax qoraysaan waxaad ii sheegtay inay jiraan qorayaal dhalinyar ah oo hadda soo kacay oo bugaag qora bugaagtaasi intaydan madacadda keenin yaa faafreeb iyo tafatir ku sameeya oo aad ka kaashataan
walaalo waxa bugaagta dhalinyartu qorayso waxaad moodaa markaad akhriska iyo qoraalka aad dhex gasho xiise badan inuu leeyahay kalaabiska iyo dhalinyarta akhriska iyo qoraalka jecel dad aada isku fikra tihiin isku maskax tihiin isku ujeedo tihiin marka aad hesho way ka xiise badan tahay inaad maxaa la idhahdaa dad kale oo aan kula fikrad ahayn aada la noolaatid marka dadka akhriska iyo qoraalka jecel marka la doonayo in buug qof tusaale ahaan anigoo sahari aan rabo inaan buug qoro akhriskii ku dhex jiro waxaan aqaanaa kumanaan kun oo qorayaal soomaaliyada meel kastoo ay adduunka ka joogaan contactiga nolosha casriga ahi waxay sahashay technolojiyada la jaan qaadisa inaan si fudud qoraaga ku heli karo qoraag markaan helo xidhiidka dadka way ii fudud tahay inaan idhaahdo buug noocaasaan doonaya inaan qoro fadlan iga caawi tusaalaha soo akhri soo koman garee horii qeeban mara marka qoraayada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ilaahay khayraa siiyo waxa weeyaan kuwa u horseeda inay dhalinyarta wax qorto marka qoraayo badan baa jira oo maxaa la yidhahdaa buugta maxaa la yidhahdaa naaqisha oo shaandheeya dabeetana wax wanaagsan ku odhanaya iminkaad saxsan tahay right hadda waa good soco hore u soco markaad buugga koowaad qorto socod barad ku noqoto ka labaad u saxsan yahay markaa buug kasta oo la qoro ee dhalinyarta qorto afar qoraa shan qoraa lix qoraa abwaan hebel aqoon-yahan intaasoo qof baad arkaysaayo suu akhriyay waanad ka dhiiranaysaa inaad maxaa layidhahdaa qoraadee isku kalsoona diida oo markasta wax iska qori kara laakiin cilmigaa wuxuu leeyahay cid loo daba fadhiisto markaa waad dhiiranaysaa horead u socon magacaygu waa cabdiwaaxid macalin isaaq waxaan idinka soo wacaya magaalada baalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaan jeclaan lahaa inaan taariikladan weydiiyo sida la ogyahay dhaliinta soomaalida ama bulshada soomaaliyeedba waxaa kasii baaba-aya afkoodii hooye ee afka soomaaliga marka ugu horeysa waxaan kaga mahad celinayaa taariikladan naadiga ama maktabada akhriska ee farkii soomaaliga iyo afkii soomaaligaba ay dib ugu fureen bulshada si jiilku aysan uga dhumin afkoodii hooyo su-aashayda marka waxay tahay sidee bulshada soomaalida ah ee la og yahay in dunida daafaheeda ay kala aadeen ay u gaarsiin karaan horumarka afka soomaaliga oo iyagu maadaama ay u istaageen waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan su-aalo maktabadooda ma leeyihiin qaamuus haddii uu yimaado isqabsi dhinaca erey bixinta ah iyada u ah marka oo dib loogu soo laaban karo oo ay erey bixin sameeyeen oo ay kala hadsanayaan dadka aqoon-yahanada
saaraye
walaalo aada baad umahadsan tahay ta koobaad aan afka sidaa loo loo lo sideedaa loo loo gaari karaa baan u fahmay ama loo wadankii sidee aanu dalanay waxaanu la dalanay guur iyo dawladaha oo maxaa la yidhahdaa isbedelayay marka taa macnaheedu annagana ma uu horseeday inaanu inaanu inaanu cid wax gaarsiin karweyno waktiga ayaa nagu simay inaanu aalada casrigaa teknolojiyada la taan qaadno marka waxaanan leenahay bajaj gaara oo aan ku daabacano seekooyinka mala awaalka ah kuwa runa dabayada erebixinta kelmadaha qaarkood marka kumanaankuna qof baa laygareeya sheer gareeya coman gareeya voicebook oo kale websitedaba sidoo kale sheekooyin baanu ku qornaa marka dadka akhriska ee dhalinyarta inay ka somaliland waxaad moodaa inay fursad u heleen inay wax badan qoraan labaad waxa aan hadii jeer la sheer garayna ama aanu waxaa leedahay u daba fadhiisanaa cid kasta oo aan sudaasa iyo afka ku tuhbayno meel kasta oo ay togto dunida marka waxaan in badan in badan ka fiirsanaa maadaama magaalada aan joogo ay noqotay naadiga iyaga halkaraanu noqday naadiga loo daba fadhiisanayo gobolkaas wixii kasoo baxaya buug inay iyagu eegaan guddigaasu adeer xafraawi u weyn yahay abwana badan oo soomaaliga loo daba fadhiisto oo in badan naaqasha ay jiraan iyaga ayaan u daba fadhiisanaa oo erebixina sameeya marka sidan horeba u sheegay waxaa jira maalmo gaara oo dhalinyarada fursad u siinaysa inay bartaan boqol erey oo af soomaali ah oo aan hore u aqoon taana kuma aamusna laakiin waan garnaa dad badan ay wax badan uga faa'iidaan walalo saara waxaa jirta oo soo batay erayo la yidhaahdo erayo suuqeed oo marka kelimado suuqa laga isticmaalo ah oo haddii dib loogu noqdo dhanka qaamuuska aaban ku jirinba ama qaar waxaa jira sidii loogu talagalay waagii hore loo isticmaali jiray laga bedelay tusaaleahaan oo kale kelimada tuurid oo kale waxaynu ku naqaanay tuurid inay tahay halgaadid in shay la tuuro laakiin dadkan dhalinyarta aad waxay u isticmaalaan sida diroo in laga soo diroo kale qof baa boqol iyo konton iisoo tuura baad maqlaysaa meeshii ay ka isticmaali lahayn dira marka haddiiba fariin dire meeshii la dhihi lahaa fariin tuuro la dhahayo markii wax la qorayo oo soomaaligii dambe ee suuqeedka iyadoon qaamuuskii lagu noqon ee lagu dabaqaya waxa la qorayo miyaad ka hadashaan oo ma aragteen dhac- dhacdooyin noocaas oo kale ah qof ku soo qoray ma ka waaniseen oo ma tidhaahdeen arrintan waxa laga qabto
Een, walaalaha way badan yihiin dhalinyarta hadda jirta maxaa la dhahdaa iyo haddii tusaale ahaan qof weyno hore u eh, waalidkeen oo kale waxaad moodaa marka adoo af soomaaliga ku hadlaya inaydan isla fahmin oo aad kelmado gaara ku sheekaysataan Een, tusaale ahaan tiimka iyaga oo kale tiim anagu friend islaahay dadka nagu soo eh, nagu anagoo soomaaliga u u ordeyna habeen iyo maalin haddana kelmadahaan isticmaalno aad bay u qurux badan yihiin bal anagu islan laakiin dadku ma fahmayaan Een, haddana waa soomaali in waxaad moodaa een, inuu korayo af soomaaligii oo uu korayo laakiin dhan kale haddana waxaa jirta eh, oo dee wadan kasta oo luuqad kasta oo dunida ku jirta waxay leedahay af suuq lagu hadlo oo dhalinyartu ay ku hadasho haddana een, wadanka marka soomaaliga laga hadlayo da-yaraantiisa oo caqabad weyn buu ku yahay oo ma ma- ma u fiicna inay caqabadahan isii bartaan laakiin een, dhinac kale waxaad moodaa anigu labadaba waxaan aaminsanay marna inuu faa'iido yahay marna inuu faa'iido ahayn hadduu faa'iido yahay een, wuu fiican yahay inuu afkeena suuq u yeesho ay dhalinyartu ku hadasho oo la fahmi waayo innagoo inoo gaara Een, dhinaca kalena waxay mushkilad ku tahay dadkii waaweynaayo oon fahmin ama dadka dhalan doona oo aan qaamuus ama soomaali een, kuna aan u fahmi karin marka labada caqabadoodba way jiraan walaal waan gartay E, weli waxaa si toosa khadka ugu jira een, asxaabta barnaamijka su-aalaha inaga weydiinaysa ubax daahir dirito oo sweden ku sugan een, naalaya cabdirasaaq warsame oo garowa ku sugan iyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo gaalkacyo ku sugan ubax daahir dirito oo sweden joogta haye ubax anis haro waa mahadsan tahay maasha allah sida u sharaxday laakiin waxaan jeclahaa bal inaan weydiiyo maadaama ay ugub yihiin ee soomaaliya qeyb kamidna ay ku egyihiin bal inay noo sharaxdo naadi naadigoodu maxay ka faa'iideen intay programkan ay wadeen hataa noo sharaxdo Een, walaalo ubaxay aad baad umahadsantahay su-aal fiicanna weliba waad i weydiisay Een, waxaan horta intaanu wadnay programka laba kun iyo sagaal kob iyo soddonkii january waxaan u dabaaldegaynay sanad guuradayadii lixaad Een, waxa ugu weyn ee aan ka faa'iidnay guud ahaan somaliland dadka jooga oo dhan miyaad rumaysan kartaa anigoo hare ah oo gobolka ugu shisheeya somaliland ceergaabo cidi ii joogto laasacaanood cidi ii joogto aan ehelkayga ahayn laakiin dhalinyaro afka iyo dhaqanka aan ku saaxiibanahay ay igu soo dhaweynayaan iyaga ku begayo iyaga la qoslayo Een, boorama kadalik hargeysa berbera meel kasta Een, mararka qaar waxay noqotay maalmaha ee, tusaale ahaan sanad guuradii halkaraan oo kale guud ahaan gobolada qofna muu lahayn ee, shaqo kale laakiin wuxuu u imanayay ree halkaraan baa sanad guuradoodii tahay waxaan noqonay dad iska xiga dadka kale oo dhan isku faano isku faraxsan meel kasta aadadu marka waxa ugu weyn ee adduunka la barto waxa ugu weyn waa bil-aadan marka bil-aadan fara badan oo wanaagsan oo maskax wanaagsan laban ayaan ka baranay intaan hawshan ku jirnay Een, sahra marka een, inkastood ugub tihiin oo aad ku sugan tihiin magaalada burca ka bilowdeen een, kadibna aad eh, hargeyso iyo gobolada kale u gudubteen oo dadaalaysaan hamigiina ku aadan inaad maktabadahaasi ballaarisaan oo meelaha afka soomaaliga looga hadlo oo dhan aad gaarsiisaan een, waa sidee
walaal annaka hamigayagu waxa weeyaan aan oo ugu weyn halku dhigana iyaguna waxa weeyaan guri kasta iyo geed kasta oo dad soomaaliya ay degan yihiin in lagu akriyo afka soomaaliga oo cid kasta ay akriyi karto Een, uu noqdo dadka reer so- dadka soomaalida waxaa la yidhahdaa waa oral society oo waxaasaa la yidhi bay yidhahdaan laakiin ay noqoto maxaa la yidhi inaan ku beddelno maxaa la qoray wixii la qoraa furumahare muxuu hadal qiimo leeyahay in wax badan la qoro oo luuqada la dhiirigeliyo oo soomaaliga la jeclaado oo lagu faano oo qof kasta luuqadiisa uu ku horumarin karo ugu yaraan qofka social media isticmaalaya magiciisa inuu soomaali ku qoro Een, intuu luuqad kale wax uu ku qori lahaa english ama carabi uu wax ku qori lahaa inuu ku qoro soomaali intaa waa dhiirigelin cid kasta iyo annagoo aan ku faraxsanay inaanu inaanu gaadhno marka insha allah mustaqbalka dow guri kasta iyo geed kastaba waxbaa lagu qeyn doonaa haddii ilaahay dhaxo waad gartay een guntiya gabagabadii een zahra maxaad dadka dhalinyarta ugu soo usoo jeedinaysaa ee qoraalka jecel inay wax qoraan doonaya maktabada inay furtaan doonaya oo ay dadka iskugu yeeraan si soomaaliga sare loogu qaado balse weli een, aan hubin inay go-aankaasi ku dhaqaqaan oo walbahaar ka qaba een, inay guul ka gaari doonaan maxaa taliya tusaale siinaysaa
aan aad ba mahadsanta walaalo n waxaan kula talin lahaa guud ahaan somaliland hadda way ka jiraan naadiyada akhrisku marka waxaan ku talin lahaa dadkan iyo soomaaliya jabuuti ethoobia kenya cid kasta oo soomaaliga ah ama meel kasta oo ay joogaan inay samaystaan naadi club ama oo aan u samaysnay sida organisationada oo coordinator la ama xiriiriye halkii guddoomiye kala haalan lahaayeen oo u saaxiiba afka dhaqanka soomaalida si maxaa la dhahdaa fursado cajiiba oo qurux badan oo midadal ah aada u yeerataan kulli waan ogahay waxaa idinka hor iman doonaa caqabado fara badan waad kaacaa kufi doontaan waad kala tegi doontaan waa laisku kiindiri doonaa wax kalaa laydinka aamini doonaa dhalinyaro isu urursayna inta badan isha lagu hayaa cid kastoo ay tahayba dadka haddee maskaxda wanaagga ah dhiirigelinta ummadda aada u saaxiibtaan oo maskaxdiina aad tuusisaan oo wax wanaagsan aada soo saartaan si maktabado oo dhan ay waxba akrido iminka ma jirto guud ahaan somaliland maktabad qulo oo ilaa iyo lixdaas sanadood naloo dhisay tusaale ahaan iminkaoo keliya barco kaaca kufrigii iyo kiradii iminka jaamacadaha laga baxay waa la shaqaystay oo alxamdulilah kama warwarno kirada laakiin iminka un baa la dhagax dhigay meel maktabadoo gaaraho oo reer barca yeelanayaan marka kaacaa kufkaa ku bilaaba waad guuleysanaysaan guriga waxaad ku dadaashaan meel kasta oo aad joogtaan in guri kasta iyo meel kasta tusaale ahaan adigo haddaanad waxba aanad waxba akriyi karin ubadkaaga wax akriya aanad wax uga tagtin wax wanaagsan aad uga tagteen marka in bal aynu ka guurno maxaa la yidhi u guurno maxaa la qorayban la talin lahaa ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyarada waxaa kaloo aad ka mashquuli doontaan haddaad naadiya samaysataan meelaha qaadka iyo balwadaha risqiga maxaa la dhahdayey iyo marka dhalinyarta jaamacadaha ka islo isla hadalka ama tahriibka maxaa la dhahdaa waxaasoo dhan way ka badbaadin waxaad noqon doontaan dad nolol kale ku jira haddaad buugga la saaxiibtaan oo akhriska iyo qoraalka aad ku dhicisaan marka waad guuleysanaysaan haddii ilaahay dhahdo
taasi waxay ahayd sahre maxamed cali sahre ladan oo ah madaxa naadiga halkaraan oo iyadu marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka ee qaybta waa go-aankaaga oo uu noo daadahinaya cabdiraxmaan xuseen fure halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacayga waa abuukar shee axmed albadri oo jooga magaalada muqdisho waxaa maskaxdayda saaka aad ugu buuxaya walwalka aan ka qabo in laba kun lix iyo tobanka ay doorasho noo dhici doonto sababtoo ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee doorashada ka hor in ay dhacaan ahayd ay ka mid yihiin in la ansixiyo sharciyadii dadka la diiwaan geliyo xisbiyadiina la ansixiyo intaba ma ay dhicin marka walwalkaasaa igu jiro oo maskaxdayda ku jiro
waxaan joogaa garow magacayga waxaa la yihahdaa daahir cabdulqaadir muuse ku magac dheer daahir ciiro maadaama ummadda soomaaliyeed waxa la degay uu yahay ama waxa lagu walaahoobayaa uu yahay madaxda aynu mar walba dooranaana ay noqdeen madax iskala wey sharciga waxaan qabaa oo maskaxdayda ka guuxaya in aynu ummad sharci noqono dabadeedna aynu ku shaqayno sareynta sharciga madaxduna ayna noqoto dad kudayasho mudan oo sharciga ay ku shaqeeyaan ayaa maskaxdeed ka guuxa
magacaygu waa mahad maxamuud ibraahim waxaan ku noolahay magaalada hargeysa ee caasimada jamhuuriyadda somaliland maskaxdeeda waxaa ka guuxaya ka mahad ahaan waxbarashadii iyo faa'iidaday uleedahay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta ee maalmaha dambe ee soomaalidu badaha ku dhamanayaan macna daro ayagoo hadday yurub ka gaaraanna ama maraykankana aanay waxba howlo faa'iido ule nafsadoodana aanay usoo kordhinayn oo ay ku shaqeynayaan qaab shaqooyin hoose ah marka waxbarashadu inay faa'iido leedahay unbaa maskaxdeeda mar walba ka guuxayay inaan waxbarashada sii wado aan ka midho dhaliyo
waa tahay qaar ka mid a dhegaystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o eda ayay kuwaasi ahaayeen haatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskii tusmo iyo fanaanka codka baxsan ee reer jabuuti cawaale aadan
dhibtu wada gaadhay geedu ku taraaree nimcadu tog weliba burdo tafiirtiisu leh khaamiroy kugu tilmaamaa qodobko dorooro arlada jiixu wada gaadhay geedu ku taraaree nimcadu tog weliba burdo tafiirtiisu leh khaamiroy kugu tilmaamaa taabakalayaa kalgacal loo shitiriyaaye taabakalayaa kalgacal loo shitiriyaaye husno ila wadaagaabinaay waan ku tabayaay husno ila wadaag aabinaay waan ku tabayaay tabakalaya kalgacal loo shitiriyaaye tabakalaya kalgacal loo shitiriyaaye husno ila wadaag waan ku tabayaay husno ila wadaag aaminaay waan ku tabayaay
codkaas cawaale aadan wuxuu gebagabo yahay idaacaddeenii cawaysnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anuah ismaaciil xuseen farjartan intayn idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
loogu taliyey haddan toxo amaantaada toxo amaantaada xasluub loogu taliyey haddan toxo amaantaada toxo amaantaada tagsan iyo waxaa tahay hablaha heer la tiigsado
This program has come to you from the Voice of America, Washington.